kulankan waxaay kulan ku aransadaaye siyaasad xaqiijinta shaqaalo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee lakaga waday magaalada muqdisho yaweyba ku qeyb galay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya xildhibaana aanu kumid eh madax ku dareerta wasaarado caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka agaasimiyaal iyo qeybo shalduwan ee shaqaalo caafimaadka ankoreen agaasimaha waaxda horumarinta shaqaale iyo tababarada wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed xuseen yaweyba usu ku hadlay ujeedka kulanka sharcigaas oo ah qaabka shaqaalaha caafimaadka loo howlgelin lahaa ama loo shaqaaleysiin lahaa ayagoo u marayaan ama loo sameynayo habraac sax ah oo qof walbana si transparency ah uu u noqon karo xuquuqdiisa uu ku heli karo soomaaliya markii laga hadlayo arrimaha hartwak forsiga waxa uu leeyahay duruufo kala gedisan dabcan meelo badan warbixin laga sameeya ad aragteen ay kamid tahay in shortage uu jiro ama nambarka ahaan ay yaryihiin haddana shaqaalihii oo yar cagsigeedana shaqa la-aantuna ay badan tahay haddana maxaa la yidhaahdaa magaalooyinka waaweyn ay joogaan isna goboladii aan ay ku yaryihiin shaqaalo qualified ah oo bixin kara adeegyada loogu talagalay sidaas darteed ka wasaarad ahaan waxaan isla garanay in juhdi badan la gelsho tiirka shaqaalaha caafimaadka kaasoo loo arko in muhiim gaar ah uu yahay adeeg bixinta caafimaadka dhinaga kale ah agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda mukhtaar cabdishire iyo dhakhtar maxamed cali xuseen oo ah agaasimaha shaqada iyo shaqaalo ee dowlad goboleedka hirshabelle iyo weliba si wada jareen ku hadleyna kulanka waxaan is leeyahay maanta waxaan joognaa maalin aada u ah muhiim maalin aan rabno inaan diiradda saarno siyaasadda shaqaalaweynaha caafimaadka taas oo maxaa la noqon doonto aasaas ama gundhig u noqon doonto sida aan rabno inuu u ekaado shaqaalaha caafimaadka baahiyaha jiro iyo sidoo kale waxyaabaha laga filaya in siyaasadani inay keento shirkan maanta muhiim uu nooyahay ka dowlad goboleed ahaan haddaan dhahno sababtoo ah waxaan ognahay baahida ka jirto non civil servant hr bolisiyada oo hadda oo baahida ka taagan oo in aada loogu baahan yahay waxaan rajeynayaa inaan insha allah aan input badan aan kusoo darno waxaan markhaati ka nahay dhammaan markaan fiirino shaqaalaha ka shaqeeyo qeybaha kala duwan siiba kuwa primary healthy ka shaqeeyo inaan arki karno sometimes one project shaqaalo ka shaqeynayo oo different kala shaqeynayo kadambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya doctoresa maryan maxamed xuseen iyo waliba si eedayeen ka dheeratay muhiimadda lagu leeyay kulanka shaqaalaha waxaa shaqaaleysiiya hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka oo maxay iyagana bartnerkooda oo sida maxay ahayd w h o unicef ama maxay ahayd world banka waxaa loo baahan yahay in ay helaan muxuu ahaa matalaad sax ah waa run h r-ka wuxuu daboolaa ama hoos yimaadaa dhammaan maxay ahayd shaqaalo weynaha meel kasta ay joogaan ee caafimaadka ah waana loo baahan yahay in maxay shaqaalaha la ogaado inta shaqayso iyo qualifydkooda maxaa dhaqaatiir ah maxaa neris ah maxaa umnis ah maxaa c w ah kulli waxoo dhan waa in ay wasaaradda caafimaadka sidii hore u ahaan jirtay ay kusoo noqoto maxaa yeeley wasaaradda caafimaadka waxay mas-uulka ahaan jirtay dhammaan shaqaale weynaha meel kasta ay joogaan mushaarkooda xuquuqdooda fasaxooda iyo wax kasta ay u baahan yihiin oo ayaga hoos yimaada kulankun ishoqwaraysiga siyaasad xoojinta iyo shaqaalo wasaarado caafimaadka ee soomaaliya iyo weliba uusayaako walbadan ku bedeli doona arrimo shaqaalo ee xarumo caafimaadka dalka